galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waa galab sabtiya waana lixda bisha julaay sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somalycom sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doonaa jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo maanta muqdisho diblomaasiyiin ugu sheegay in dowladda soomaaliya aysan aqbali doonin in maamul ka mid ah soomaaliya loola macaamilo sida dowlad ka madax bannaan soomaaliya oo kale waxaan u sheegnay inaan hadda ka hor aan dulqaad badan u lahayn dalal kaleeto laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa inay una sheegnay inay dowladahooda u sheegaan in marka ay la xiriirayaan qayb soomaaliya ka mid ah mid ganacsi ama wax mid kaleeto siyaasadaha ahaadee in ay dowladda dhexe ee soomaaliya ay og tahay oo iyada lagala soo xiriiro waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaana barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyadii heesaha iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
koonfurta californiya waxaa ku dhuftay laba dhulgariir oo xoogan muddo laba maalin gudaheed dhulgariir cabirkiisu yahay toddoba dhibic hal magnitude ayaa jimcihii ku dhuftay gobolka galbeedka maraykanka ku yaala ee californiya kaas oo ah midkii ugu awoodda badnaa muddo labaatan sana ah waxaana saraakiil ay sheegayaan in sannado la dareemi doono dhulgariiro kale oo yaryar oo aan xoog badnayn lucy jones oo baratay cilmiga dhulgariirada ayaa sheegtay in dhulgariirka jimcihii dhacay uu toban jibaar ka weynaa kii khamiistii ku dhuftay qaybo ka mid a gobolka californiya oo gaarayay lix dhibic afar magnituud kumanaan qof oo ku sugan gobolkaasi ayaa lagu waramayaa in ay koronto la-aan yihiin halka saraakiil ku sugan trona ay dalbanayaan in dadka deegaanka la soo gaaro biyaha cagagta ku jira dhulgariiradan ayaa saameeyey dhismooyin matoorada dabka dhaliya iyo wadooyin balse lama sheegin waxyeelo nafeed oo uu geystay
mas-uuliyiin kala duwan ayaa isugu imanaya caasimadda dalka niger toddobaadkan dhammaadkiisa iyadoo uu halkaasi ka bilaabmayo kulan ay yeelanayaan midooda afrika kaasoo qaybtii howlgelinta ee aagga ganacsiga koxorta ah oo muddo dheer la sugaya halkaasi lagu yeeleeli doono ilaa iyo konton hogaamiye ayaa sida qorshuu yahay jimcihii soo gaadhay caasimadda dalkaasi ee nemi maalin kadib uuna markii wasiiradooda arrimaha dibaddu ay halkaasi tageen islamarkaana ay u gaadheen shirkan oo hadda furmaya oo ku saabsanaan doona aagga ganacsiga horta ah ee qaaradda afrika taasi oo saamaynta ama samaynta isdhexgalka dhaqaale iyo weliba in meesha laga saaro yaraynta caqabadaha horyaalla ganacsiga oo ay ka mid tahay tacriifaddu waxaana hanaankani ujeeddadiisu ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa shaqada heerka nolosha iyo fursadaha ay helaan dadka anidhaahdo hal dhibic labada bilyan ee qof ah ee qaaradda afrika ku nool iyo weliba in afrika laga dhigo mid gobol ahaan iyo guud ahaanba tartanta heshiiskan ganacsi ayaa xoogaystay markii bilowgii toddobaadkan madaxweynaha nigeria mahamudu buhari uu heshiiskan saxeexay iyadoo dalkiisaasi ku yaala galbeedka qaaradda afrikana uu yahay mid ay ku nool yihiin boqol iyo sagaashan milyan oo qof kaasi oo ah mid bulsho iyo weliba dhaqaal ahaanba qaaradda xoojiya
madaxweynaha dalka turkiga rajeb deyb ordowan ayaa maanta shaqada ka eriyey guddoomiyihii bangiga dhexe kuna bedelay ku-xigeenkiisii muraad shatikanya ayaa xilka guddoomiyaha bangiga dhexe hayay tan iyo bishii abril sanadkii ma jiro faahfaahin ku aadan sababta xilka lagu qaaday hase yeeshee warbaahinta turkiga ayaa ku warantay inuu jiray khilaaf u dhexeeyey muraad iyo madaxweynaha dalkaasi ordowan kaasoo ku qotomay dulsaarka lacagaha bangiga dhexe ay dowladdu rabto in la yareeyo si kor lagu qaado dhaqaalaha madaxweyne ordowan ayaa marar badan ku celiyey inuusan marnaba ogolaan doonin in la kordhiyo dulsaarka lacagaha la dhigto bangiyada dhexe ee waddankaas taasoo mar uu ku tilmaamay inay tahay hooyada iyo aabbaha sharta oo dhan guddoomiyaha cusub ee bangiga dhexe ee dalka turkiga muraad ayusal ayaa hadafkiisa ugu weyn ee ugu horreeya bangiga dhexe wuxuu ku tilmaamay inuu ka shaqayn doono xasilinta qiimaha lacagta waddanka warshadaha dhuxuldhagaxda ku shaqeeya ee dalka maraykanka ayaa hoos u dhacay toddobaadkan kadib markii warshadii lixaad ee ugu weyneed ee shirkadaha dalku ay shaacisay inay kacday maamulka madaxweyne donald trump ayaa qaaday tallaabooyin ay ku taageerayaan iyadoo lix ka mid ah tobanka shirkadood ee ugu waaweyn dalkuna ay meesha ka baxeen tan iyo sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii ganacsiga dhuxusha ayaa meesha ay ka saareen shirkadaha korontadu kadib markii laga soo tegay dhuxul dhagaxda islamarkaana loo gudbay tamarta ka nadiifsan kana jaban kuna shaqaysa gaasta dabiiciga iyo weliba tamarta dib loo cusboonaysiiyo arrintan ayaa war fiican u noqonaysa cimilada iyo caafimaadka guud iyada oo shiditaanka dhuxushu ay soo saarto qiiq badan islamarkaana ay heerka dikhowga ay ka badan yihiin shidaalka hase yeeshee waxay niyadjaba ku tahay warshadihii dhuxusha ka shaqaynayey iyo weliba shaqaalahoodii
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysanna waa v o a wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad ayaa maanta kulan muqdisho kula yeeshay diblomaasiyiinta dalalka daniya arrimaha soomaaliya iyo kuwa dalalkooda wakiilada soomaaliya u fadhiya ayaa waxa uu u sheegay in dowladda soomaaliya aysan aqbali doonin in maamulada ka jira soomaaliya loola macaamilo sida dowlad ka madax bannaan soomaaliya oo kale inkasta oo uusan si toosa u sheegin somalilan haddana waxa uu soo hadal qaaday xiriirkii ay dhowaan dowladda ay sheegtay inay ugu jirtay dalka guinea ee ku yaala galbeedka afrika iyo in loola macaamilo somalilan sida dowladda oo kale aysan dani ugu jirin labada dhinac si ay si nabdoon xal uga gaaraan waxyaabaha ay dhinacyadu isku hayaan wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan soo diray wasiir axmed ciise cawad oo kulan kula qaatay gudaha garoonka muqdisho safiirada dowladaha caalamka u fadhiya muqdisho ayaa ka hadla go-aankii dowladda soomaaliya xiriirka ugu jirta dowladda geni kala hadalay laba arrimood labada arrimood waxay ahayd xiriirka aan u goynay dalka jamhuuriyadda gini sababta aan ugu goynay iyo sida aan jecel lahay beesha caalamku inay hadda ka bacdi arrimaha soomaaliya ula dhaqanto khaladka ay sameeyeen reer gini ma aha oo keliya inay qarannimadii soomaaliya u gafeen laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo shaq ficilka saas oo kale ah oo caqabad ku yahay inay dibudhac ku sameyso ee dib heshiisiinta soomaaliya iyo isu ururinta dadka soomaaliya
wasiir cawad ayaa sheega muhiim inay tahay in fursad la siiya dadka soomaalidu inay wada hadlaan haddii dadka soomaaliyeed aan la siinin wakti ee iyagu ku wada hadlaan tusaale haddaan usoo qaadano somaliland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ama xukuumadda federaalka ee soomaaliya hadday iyaga soomaali isla iyaga sudhan iyaga annaga hal dad ah khayr baanu la jecelahay walaalahaya somalilan inta goosashada rabta iyo dadka soomaaliyeed oo dhan meelay joogaanba laakiin annagay noo taallaa sidaan u heshiin lahay dal kale oo dibad iyo xoogo kale nooma goyn karaan sidaanu u jiri lahay marka mar kasta oo faragelin dibadda nagu timaado waxay caqabad ku noqonaysaa isfahamka iyagii iyo maaragtay wadahadaladayadii
axmed ciise cawad ayaa isweydiiyey waxa somalilan ay kaga baahan tahay wadahadal soomaaliya la gasha mar haddii ay la macaamilayso dowladaha kale maxay dad uga baahan yihiin inay isla hadlaan hadday arkaan in dalal kaleeto ay ula dhaqmayaan sidii ay yihiin dowlad somaliland ma aha dal madax bannaan oo ka madax bannaan soomaaliya oo gooni u taagan adduunka meel u aqoonsan ma jirto saas sharciyada adduunka oo dhan iyo go-aamada adduunka oo dhan u n ta a u-da dalalka islaamka carabta igad kulligood waxay qiraan soomaaliya inay tahay hal dal iyo hal dad oo mid ah marka adduunku saasuu qabaa saasayna tahay adduunkuna inuu sidaas dalalka qaarkood inay tixgeli ixtiraamaan weeye ee go-aamada adduunku ay qeybta ka yihiin wixii khilaaf jira soomaalida iyaga dhexdooda inay ka wada hadlaan weeye dowladda soomaaliya xukuumadda soomaaliyana sidai xukuumadihii horeeto diyaar bay u tahay inay walaalahood somalilan la hadasho la fadhiisato la heshiiso la isfahmo laakiin dal kaleeto inuu noo carqaladeeyo dhib noo abuuro kama yeeleyno wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ka dhammaatay dulqaadkii ayna ka aqbali doonin gen iyo dowlado kale la macaamilidda somalilan
waxaan u sheegay inaanan geni ka yeelayn waxaan u sheegnay inaan hadda ka hor aan dulqaad badan u lahayn dalal kaleeto laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa inay una sheegnay inay dowladahooda u sheegaan in marka ay la xiriirayaan qeyb soomaaliya ka mid ah oo diplomatic relations ama ha ahaado mid baacmushtar mid ganacsi ama wax mid kaleeto siyaasada ha ahaadee in in ay dowladda dhexe ee soomaaliya ay qeyb ka tahay ay og tahay oo iyada lagala soo xiriiro
cabdulqaadir okey v o a muqdisho
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale dhammaantiinba tartan qur-aan akhrisa ah oo ay soo qabanqaabiyeen culimo iyo waxgarad u badan soomaali oo ku noola magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee waddanka maraykanka ayaa xalay lagu qabtay magaaladaasi tartankan ayaa waxaa ka qayb galay arday u badan soomaali oo ka kala yimi gobollada maraykanka cabdikhaaliq jaamac ismaaciil oo ka mid a qabanqaabiyaasha tartankan ayaa waryahayaga caashe ibraahin ay ka waraysatay ujeeddada ay u qabteen tartankaasi waxaa qabanqaabiya jaaliyadda laakiin waxaa qabanqaabadiisa iyo hawshiisa wada north america shaatibi qur-aan competition ayaa wada oo hawshan ka shaqeeya soo qabanqaabiya sida aad ku aragtay magaca adna waad nala socotay waad nala daawaneysay barnaamijka markaa sidaad ku aragtay muasasadaas imaamul shaatibi ayaa barnaamijkan qabanqaabaysa markaa dadka ka qaybgalaya iyo dadka qabanqaabinaya dhammaantood ma soomaaliba runtii dadka qabanqaabinaya waa soomaali laakiin dadka ka qaybgelaya way kala gedisan yihiin soomaalida ha u bataan laakiin soomaali iyo dad aan soomaali ahaynba labadaba way leeyihiin guddiga qabanqaabadu way fara badan tahay runtii soomaali baa aasaas iyo sal u ah laakiin shaqada marka la gudagalo tusaale ahaan dadka jaajajka ama dadka maaragtay xukaamta ah oo kale waxaa laga yaabaa soomaali inay ku jirto laakiin dadka hawsha wada saldhigga u ah waa dad soomaaliyeed weyn marka waxaad ka warantaa sidaad sheegtay waan daawanayay saacaddii lasoo dhaafay dhalinyaro da-dooda aada u kala fog tahay baa ku tartamaya oo kuwo caruura ku jira kuwo qaangaaro yaro rooroon baa ku jira marka dhammaantoodna soddonkii jus ee qur-aankay ku tartamayaan miya maya walaal way kala gedisan yihiin runtii waxay ku tartamayaan juska koowaad qaar baa ku tartamaya juska shanaad juska tobnaad juska shan iyo tobnaad kuwa kalena waxay ku tartamayaan qur-aanka oo dhan marka barnaamijka qaybta hadda aad daawanaysay waxay ahayd qaybtii ardayda ku tartamaysa soddonka jus sidee lagu soo xushaa dadkan ka qaybgalaya runtii waxaa lagu soo xushaa dadka halkan deganna waxay yimaadaan xafiiska yimaadaan macalimiintooda ayaa runtii ardayda qora oo markuu macalinku ku qanco in ardaygan imtixaanka geli karo oo uu ka bixi karo ayuu markaa yimaadaa xafiiska magaciisa ayuu qoraa sidaasaan ku qornaa isteedada kale ama gobolada kale banaankaana waxayna ula soo xidhiiraan online marka waxaa qori kara macalinkuna wuu qori karaa haddii waalid uu ilmaha isagu u dhow ku qanacsan yahay inuu ilmihiisu tarkan tartanka geli karana wuu qori karaa marka go-aanka ka qaybgalka yaale ma waalidkaale mise macalinka qur-aanka bara inta badan dee macalinka ayaa aasaas ah oo isagaa ilan qur-aankii bara garan karana ilmuhu inuu tartanka ka bixi karo iyo in kale laakiin inta badan dee talaa ka dhexaysa waalidka iyo macalinka labadaba tala ay wadaagaan bay inta badan ku keenaan laakiin qofka hawsha wada ee qoraya waa qofka macalinkaa wey marka dhalinyaradan ka qaybgalaysa qur-aanka waan daawaday si qurux badan bay qur-aanka u akrinayaan oo tajwiijkii bay ku akrinayaan marka dhammaantood ma arday qur-aanka ku baratay gudaha dalkan maraykanka mise waxaa ku jira kuwo meelo kale qur-aanka kusoo bartay oo laakiin degan dalka maraykanka runtii waxaan isleeyahay aniga qiimeynteeda waxay u badan yihiin inay maraykanka dhexdiisa ay ku barteen haddii ay jiraan dad banaanka ama maraykanka meelaan ahayn kusoo bartay inay yaryihiin baan isleeyahay lakiin ardayda kolley intaan hadda ka aragnay waxaan odhan karaa xooggooda waa arday halkan qur-aanka badan badankooda kuwa bilaabay kuna dhameeyey maraykanka dhexdiisana qur-aanka ku bartay marka maxaa lagu kala saarayaa go-aanka ugu dambeeya inkastuu yahay waxaa isugu soo bixi karaa intaan daawanayay dhalinyaro badan oo waxaan daawaday qur-aankii aad usoo xafiday oo si qurux badanna u akrinaysay iyo qaar yaro gefgefaya maxaa hadha ku kala saaraysaan ugu dambeyntii maxaa lagu kala saaraya runtii dadka xukaamta ama dadka jaajadka ah ee kala saaraya way yaqaanaan siday ay u kala saaraan oo iyagu aqoon fiican bay u leeyihiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa laba qof oo qur-aanka innaga aan u aragno labadiiba boqol kiiba boqolna yihiin ayaa jira iyagu qaabab ay dejisteen iyo qawaaniin ay raacayaan bay ku kala saaraan marka iyaga shaqa ahaan mararka qaarkood waa laga yaabaa inay ku adkaato laakiin guud ahaan way u fududahay maadaama khibradooduna ay badan tahay muddana ay kusoo jireen oo hawlaha ay ka shaqaynayeen qur-aano badan iyo tartano badan ay soo qaadeen way garan karaan runtii meelaha ay ku kala gedisan yihin walow laga yaabo qofku si guud markuu u dhagaysto waxay laga yaaba mararka qaarkood ay loo ekaato inay maaragtay farqiba aanu u dhaxaynin tusaaloo kale ma dhacdaa oo hore ma u dhacday tartamnadii hore loo soo qaban jiray ee qur-aan akhriska in dhowr dhalinyaro ama laba dhalinyaro la kala saari waayo oo ay isku heer noqdaan ay labadiiba kaalinta koobaad isla qaataan maya kolley intan anigu ka xasuustoonna ma aysan soo marin way kala saaraan runtii mararka qaarkood waxaa laga yaabaa qaabka aad inay mararka qaarkood isugu dhow yihiin laakiin mar kastaba wuxuun bay ku kala saarayaan lakiin way dhacdaa inta badan inay aada isugu soo dhadhawaadaan oo farqiga u dhexeeya aada iyo aada uu u yaryahay marka jaa-isada qofka ugu sarreeya uu helayaa maxay tahay runtii jawaa- jawaa-ista iyo abaalmarinta aan siino ardayda guulaysata ee tartanka soo baxda waxa weeye in cumro la geeyo ardayga waalidka in cumro la geeyo macalinka cumro la geeyo abaalmarin lacageedna weliba loogu daro ayaan ku abaalmarinaa oo cadadkeeda aan weli la go-aansan maya cadadkeeda waan go-aansanay waxay ku kala xidhan tahay hadda jisaska ay ku gelayaan iyo heerarka bay ku kala xidhan tahay marka waxaa jira waalidiin fara badan oo dalalkan reer galbeedka ku nool tusaale baan usoo qaato waqooyiga america maraykanka gudihiisa waalid fara badan oo ku nool oo u walwala habkii ay qur-aanka u bari lahaayeen caruurtooda oo ay xaafidulqur-aan ku noqon lahaayeen maadaama wadan reer galbeeda la joogo oo islaamkiina uu ku yaryahay marka waalidiinta qaba walaaca ah in dalkan gudihiisa aan qur-aanka lagu baran karin maxaa tala ujeedin lahayd runtii walaal waxaan qabaa anigu in lagu baran karo waxaana tusaale u ah ardaydii maraykanka qur-aanka ku bilaabay ayaa runtii caalamul islaami dib intay ugu noqdeen tartamadii caalamka soo qaaday sida dubai oo kale kaalintii koowaad kasoo galay waxaan ka wadaa dubai kuwait masalan malaysia kaalimo fiic fiican kasoo galay maraykankana ka tegay marka taas waxay ku tusinaysaa mararka qaarkood waxaa is leedahay dhulkii aynu ka nimidba malaha halkan haba qur-aanka dadku qaabka aad moodaa ay u baranayaan iyo qaabkay u danaynayaan iyo qaabkay u xiiseynayaan iyo waktiga ay gelinayaan mararka qaarkood waxaa malaha halkan haba ay usii badan tahay marka way sahlan tahay ilmuhu inuu qur-aanka halkan ku barto ku xifdiyo si wanaagsanna runtii uu barto
cabdikhaaliq jaamac ismaaciil oo ka mid a qabanqaabayaasha tartan qur-aanka ah oo lagu qabtay magaalada minneabolis gobolka minnesota ee waddanka maraykanka waxaana u warramayay caashe ibraahin aadan haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed ismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxyaabaha dhacdooyinka ugu waaweynaa aan toddobaadkii ka soo gudubnaydin baahina waxaa ka mid ahaa dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay xidhiirka diblomaasiyadeed u jartay dalka galbeedka afrika ku yaalla ee jamhuuriyadda gini kulan golaha wasiirradda dowladda federaaliga ee soomaaliya ay ku yeesheen muqdisho ayay go'aankaasi kaga dhawaaqeen dowladda soomaaliya ayaan si toosa uga hadleen waxyaabaha keenay inay xidhiirka u jaraan gini hase yeeshee warar waxaa soo baxaya oo sheegaya in dowladdu ay ka carhootay habmaamuus ay dowladda gini u samaysay booqasho madaxweynaha somalilan uu ku tagay waddanka gini dhowaantan wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa faahfaahinaya go'aanka ay dowladda soomaaliya qaadatay
ummadda soomaaliyeed la socodsiinaynaa haddaan nahay dowladda xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ah in laga bilaabo saacaddaas ay dowladda federaalka soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jartay dalka la yidhaahdo jamhuuriyadda guinea oo caasimadiisu ay tahay conakry sababta xiriirka waxaan u goynay dalkaas jamhuuriyadda guinea waxay ku xadgudbeen meel kudhac ku sameeyeen qarannimada midnimada soomaaliyeed wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaa kaloo muhiim ah inaan ogaano in waayahan dambeeto ay soo badanaysay dalalka xadgudubyadaas oo kaleeto samaynaya oo meel kudhac iyo halis intaba gelinaya meel kudhac ku ah halisna gelinaya midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed sidaa daraaddeed waxaa la soo gaaray wakhtigii aanu adduunka u sheegi lahayn inaan xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ah iyo dadka soomaaliyeed intuba aysan u dulqaadanayn in lagu sameeyo xadgudub qarannimadooda midnimadooda wadajirkooda iyo madax bannaanida dalkooda ugu dambaystii waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa oo u sii marinaynaa warbaahintooda inay ogaadaan in xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ay u taagan tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada madaxbanaanida iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed go-aan kasta oo ay xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka qaadato ama qaadanayso waa mid ku salaysan oo adeegidda danta ummadda soomaaliyeed iyo difaaca iyo ilaalinta qarannimada soomaaliyeed dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda somalilan doctor yaasiin xaaji maxamed ayaa ka mid ah wafdiga madaxweyne muuse biixi ee toddobaadkan waddanka guine ula safray waxaana v o edu uga warramay sida uu arko in dowladda soomaaliya xiriirka u jirto dowladda guine bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan idin salaamayaa marka labaad annagu gini baanu joognaa iminka conakry baan kaala hadlayaa waxaan runtii aada ugu mahadnaqayaa maxaa madaxweynaha dalkan alfa conte iyo shacabkiisa ama dadka reer gini oo si aada u heersafisaan noo soo dhaweeyey wadahadal badan iyona aan wada yeelanay iyo wadaxaajood iyo kawadahadal arrimo badan danaha iyaga ah labada dal arrintaas soomaaliya ay samaysay waa iska caddaa meel walba waa laga ogyahay maanta sababta ay ilaaqaadka uga goosatay dalkan geni haddii ay ka goosteen waaba ay jirtaba waxaan u aragnaa runtii inay tahay arrin aan aragti ku dhisnayn oo uu maamulka xamar ka muuqda waxaan jeclaan lahaa inaan xasuusiyo maamulkaas inaan somalilan ma raba u xidxidhnayn dalal badan bay hore u tagtay madaxdeedu tagtay madaxweyneedu tegay wasiiradeedu tageen cid walba tageen wadaxaajood iyo wadahadal iyo xidhiir wanaagsan aan ula leenahay oo la wada ogyahay oo aadna loogu soo dhaweeyey waa midhka aanaan fahamsanay sababta ay sidaa u yeeleen iyadoo in badan ay maxaa to madaxda somalilan dalal badan tagtay oo si wanaagsan loogu soo dhameeyey loogu soo dhaweeyey oo ay dalal badan wadahadal iyo xidhiir iyo mataqaana cilaaqaad aan la yeelanay sababta ay gili halkan iminka ugu gooyeen xidhiirka ay leeyihin waa u gooyni waa wax aan fahmi la-nahay iyo ujeedada ay kaleeya aanu garan la-nahay waa wax iminka waa kuwa iminka ku ambadbaray baanu aragnaa dadka de ku toosay kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda somalilan doctor yaasiin xaaji maxamed safiirka soomaaliya waddanka liibiya ayaa ugu baaqay dhallinyarada soomaaliyeed ee u safray dalka liibiya inay go'aankaasi ka fiirsadaan waxaana uu sheegay in liibiya ay xilligan marayso marxaladdii ugu darnayd marka ay noqoto dhinaca amniga hadalkaasi safiirka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii dhowaan duqayn diyaaradeed oo lala beegsaday xero ay ku jireen muhaajiriin ay ku dhinteen afartan iyo afar qof boqol iyo soddon qof kalena ay ku dhaawacmeen muxidiin maxamed kaalmoy oo ah safiirka soomaaliya ee dalka liibiya ayaa v o a sharaxaad ka siiyey xaaladda sii xumaanaysa waddanka liibiya dagaal sokeeye oo aada u xun baa ka socda liibiya ka socda gaar ahaan duleedyada magaala magaalada caasimada ee tripoli marka waxay labada dhinac waxay isku adeegsadaan hub aada iyo aada culculus oo diyaarada ay ku jiraan iyo taangiye ay ku jiraan iyo sawaariikh ay ku jiraan baa lasu adeegsadaa marka marar fara badan hadda annagoo xaafadaha ay ka dhacayaan xoogaa yar kasoo qaadana dugta aan maqlayna mararka qaarkood dhismahoo dhan ba nala aan moodaya inay soo dumi rabto marka dhibkaas ayaa meesha ka jira marka waxaan rabay inaan idhaahdo laba musiibaa jirta musiibadii hore la ogaa ee liibiya ka jirtay oo ku saabsanaa maaragtay dadka magafayaasha iyo dhibaatada ay ugeystaan muhaajiriinta ay ugeystaan oo la og yahay oo marar far badan aan ka hadalna adduunku dhan oo ka warqabo musiibo bay ahayd musiibada kale hadda socota waxay tahay dagaal culus ayaa socda oo magaalada caasimada hareeraheeda ka socda oo si xoog la u socda inkastoo marar qaarkood maalmaha qaarkood aad moodid inuu xoogaa qaboobay aad moodaysid si kastaba ha ahaatee marka dhibaatooyinkaas ayaa yaallo waxaana aada iyo aada loo loo ba loogu baahan yahay gaar ahaan dadka soomaaliyeed inay dhagahooda aada iyo aada u furaan gaar ahaan maxaan ku yidhaahdaa dadka waalidiinta ah iyo dadka kale ee walaalahala ah dadka kusoo dhiirigelinaya maaragtay dhalinyarada inay dhalinyarada taariifka ama inay inay baxaan oo dhankaas soo aadaan in aada iyo aada dhegaha loo furo qayladaan af labadii ayaan waxaynan leenahay halaga jooga halaga jooga halaga jooga waa ku celcelinayna aan leenahay halaga jooga taariifka gaar ahaan in diibi xaggeeda lasoo aado halaga joogo ayaan leenahay soo qamaamaya oo soo socda oo weliba hadda maalmahan dambe dad aada iyo aad da-da u yartahay dhowr iyo toban jiro beri hore waxaan aragna dad da-dooda labaatanka kor u dhaafeen oo taariibaya socda laakiin beriyahan dambe ilahay amarkii waxaan aragnaa afar iyo toban jiro shan iyo toban jiro iyo lix iyo toban jiro wiilal iyo gabdho leh oo maxaan ku yidhahda saxaaraha soo mara mowqifo soo mara o dhan soo maray halkaa noogu yimaado oo safaarada nagu soo gaaro ama meelaha kala duwan maxaan ku aragnaa marka in laga hor istaago o awood o dhan laisugu geeyo sidaa soomaaliduna awood o dhan laisugu geeyno maaragtay hor istaagidda ama kahorjoogsiga dadkaas maxaan ku yidhahdaa tahriibka soo galaya ayaan aada iyo aada maxaan ku yihahdaa qeeldaan ugu samayn lahaa kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee dalka libiya muxidiin maxamed kaalmoy oo toddobaadkan v o eda la hadlay guddiga doorashada maamul goboleedka jubbaland ayaa toddobaadkan shaaciyey jadwalka doorashada madaxtinimada jubbaland gudoomiyaha guddiga doorashooyinka jubbaland xamse cabdi barre ayaa v o eda toddobaadkan faahfaahin ka siiyey waxyaabihii ay soo saareen shaqo dheer baan soo qabanay oo waxaan kasoo bilownay tababarkii guddiga shuruucda dejintoodii arrintii outreachka iyo la tashiga dadweynaha arrinta ku xigtay waxay ahayd faceka saddexaad oo doorashada oo ahaa inaan odayaasha haddii ilaa yidhahdo kismaayo ugu wada yeedhno inta ka maqan iyo inaan si guud usoo deyno jadwalka guud ee doorashooyinka marka waxba iska haba yaraatee wax oo xiriir ah oo ka dhexeeya ma jiro malaha de waan kusoo aaday xilliga uu madaxweynuhu uu soo laabanayay magaalada ay soo dhaweyska lagu jiray guddiga doorashaduna wuxuu ku jiray qabanqaabada in uu sii daayo jadwalkan ayuu ku jiray marka wax shaqo ay isku leeyihiin ma jirta labadaas arrimood kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka jubbaland xamse cabdi barre oo toddobaadkan v o eda la hadlay guud ahaana barnaamijka intaasaynu kusoo gabgabaynayaa dhegaystayaal tan kulan dambe nabadgelyo
waagaag dhegaystayaal barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadkana waxaynala socodsiinayey jamaal axmed cismaan waxaanad ku dhegaysanayseen idaacadda galabnimo idinka soo gaadhaysa washington jamaal weli idaacaddu kugula jiraa dabcan haye jamaal maxayna xiga waa tahay sharwaco dhegaystayaasha markan waxaanala soo gudbinaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan danduray iyo caashe ibraahim aadan
barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya caashi maxaada qaata masaaniga dhambaalka ugu horeeya ibraahim awaniga ayaa soo qabanaya waxaana uu naga soo gaaray hooyo muno ibraahim cabdi iyo caruurteeda aabe isaaq cabdulaahi cumar iyo ayeeyo xaajiyo aamino saleebaan iyo habaryar ubax ismaaciil abti cabdinaasir ismaaciil oo ku magac dheer soola iyo aabe cabdalle macalin cabdi iyo faadumo maxamuud saleebaan iyo sidoo kale dhammaan reer maxamuud saleebaan dhammaan reer xasan saleebaan iyo dhammaan reer macalin cabdi xaaji ruqiyo kuusow iyo odaygeeda iyo caruurteeda cismaan macalin ibraahim xaaji dahabo cabdi xasan iyo odaygeeda isaaq maxamed nuur daqare iyo xaaskiisa dhammaan dadkani oo kala jooga tiyeglow maraykanka london muqdisho iyo ethoobiya waxay dhammaantood tahaniyad u dirayaan farax cabdixakiin cagaweyne iyo jalaaludiin cabdalla macalin oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxay leeyihiin guurkiina guur khayr leh gurigiinana gurinagi guul leh ha ka yeelo annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray sadiiq aadan xidig iyo cabdiraxiin axmed nuur gendhe iyo xasan xuseen xasan iyo liibaan maxamed sharwac iyo namcaan jaamac iyo waxay yidhaahdeen shaafici ciid iyo maxamed shaafici iyo falastiin axmed daahir iyo ilhaan cumar iyo xamda maxamed faarax iyo cabdulaahi cali caga yare sayid cumar rooble cali sayid cumar cusmaan cabdulle dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan gobollada soomaaliya waxayna yidhaahdeen waxaan jecelnahay inaan taaniyad gaarsiino maxamed cabdulaahi cilmi qurac iyo yurub xuseen caraale oo arooskoodu uu ka qabsoomay degmada guriceel ee galguduud waxaana ay leeyihiin ducadu waa caashicuud haye arooskan maxaa ugu ducaynaysaa caasha waxaan ugu duceynaya arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu kala helo ubada khayr qabaa wiil iyo caano gabar iyo caano anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray eedo xabiibo axmed turdho iyo eedo canab bare cali eedda saynab cabdi guure iyo abaayo ayaan abuukar cumar iyo abaayo sacdiya abuukar cumar iyo abaayo nimco abuukar cumar iyo abaayo xamdi maxamed cumar dhammaan waxaa halkan ku jira abaayooyin fara badan baa ku jira kaamila ku jirta nimco riyaan muniiro saabriin nasteexo iyo sidoo kale waxaa kaloo ku jira aboowayaal baa markana la galay waa aboowe cumar aboowe cali iyo sidoo kale ismaaciilna wuu ku jiraa cabdifataax baa ku jira cabdirasaaq cabdiraxmaan iyo sidoo kale cabdixayi iyo ugu dambayntii baa la yidhi cabdixakiin iyo axmed shariif iyo sidoo kale warqaddu way sii socotaa aboweliibaan baa ku jira sidoo kale iyo xuriyo maxamed cumar iyo sidoo kale abaayo canab maxamed cusmaan iyo abaayo amran faarax mooge iyo abaayo hibo salaad cabdi iyo sidoo kale aboowa soo galay mar kale waa salaad maxamuud maalin iyo adeer maxamuud cali maxamed iyo adeer cali maax cadow dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan jamaal axmed cismaan iyo canab maxamed cumar oo meherkoodu ka dhacay shalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabo rabba idinkala siiyo wiili caano gabaryo caanana way gu duceeyeen annaguna waxaan leenahay aamiin
dhibciisii sosimay saxsaxa udkoon badan sagal hoorayuu daay dhibciisii sosimay saxsaxa udkoon badan sidriga iyo laabtaas sidaa tahay deeqadee su'aala aan ku weydiin saxmiya jawaabtay sidriga iyo laabtaas sidaa tahay deeqadee su'aalahan ku weydiin saxmiya jawaabtani ayaamu haystaba socde asalkaano caashaqa kastaba ayaamu haystaba socde wasalkaano caashaqa Thank you.
cabdiqaadir jubba iyo hibe maxamed ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada haddii aan ku noqonno caasha waxa uu naga soo gaaray weriya aweys maxamed nuur aweysfoode iyo cabdulaahi cabdulqaadir cabdow iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa hooyo xaliimo maxamed nuur xaliimo foode iyo sidoo kale aabe cabdulqaadir cabdow maxamed iyo xaawo cabdow maxamed iyo caasho cabdow maxamed iyo carruurteeda khadiijo cabdow maxamed iyo carruurteeda hooyo binti axmed nuur iyo sahro foodey iyo carruurteeda iyo dhammaan reer cabdow iyo reer foodey oo ku kala nool magaalooyinka muqdisho nairobi cape town oo dhammaantood ku kala nool magaalooyinka muqdisho nairobi cape town roma iyo london waxay hambalyo iyo bogaadinba u dirayaan arooska iyo aroosadda kale ah boqorka iyo boqoradda baa la yidhi waa naasir axmed naasir iyo jawaahir cabdulqaadir cabdow oo lix iyo tobankii bishii hore ku aqalgalay xaafadda yaaqshiid ee magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano rabaa idinkala siiyo oo isku waara annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid aabe maxamed maxamed cali iyo hooyo shooco jaamac xirsi iyo cabdulaahi dubas sharmaarke iyo werdi macalin maxamed zahra cabdi cali maxamuud faarax rooble shamso macalin maxamed nuur macalin maxamed zahra macalin maxamed xasan macalin maxamed yuusuf macalin maxamed ayuub yuusuf cabdulaahi iyo ugu dambaysta bashiir maxamed xaaji waxa ay dadkaasi kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdi maxamed warsame iyo ruqyo macalin maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay beled xaawo gado waxaana ay leeyihiin guurkiina guur kheyr qabo gurigiinana gurinagii alloo ka yeel aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinaya intaadan soo qaban heesta xigta ee barnaamijka ibraahina waxaana soo qabanayaa dhambaalkan oo ay ugu horeyso hooyo maryamo cali wehliye faadumo sheekh cumar nuur iyo seegeeda sahre sheekh cumar nuur iyo seegeeda xaliimo sheekh cumar nuur xaajiya waa xaaji sheekh cumar nuur iyo seegeeda ciise sheekh cumar nuur iyo xaaskiisa xafsa sheekh cumar nuur iyo cabdi latiif sheekh cumar nuur iyo caaisho sheekh cumar nuur sumaya sheekh cumar nuur xudayfa sheekh cumar nuur iyo dhammaan reer sheekh cumar nuur waxay halkan tahaniyad uga dirayaan cabdiraxmaan sheekh cumar nuur iyo sahra muuse cumar mayraale oo toddobaadkan meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin waxaanu meherkaasi u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsan ee baarigaana lagu kala helo aamiin aamin dhambaal qurux badan oo hambalyaha wuxuu naga soo gaaray aabe muuse cumar mayraale iyo hooyo dahabe yuusuf iyo faadumo muuse cumar iyo saygeeda muuse cali basar iyo dhammaan caruurtooda nafiise muuse iyo saygeeda raxmo muuse cumar muuse iyo cali muuse iyo cabdiqaadir muuse iyo waxay yidhahdeen abaay maryan maxamed iyo saygeeda muuse iyo dhammaan caruurtooda habaryar madiine xasan iyo cabdi cali xasan iyo dhammaan qoyska reer cumar meyraale waxa ay hambalyo hawad u marinayaan zahre muuse cumar meyraale iyo cabdiraxmaan sheekh cumar nuur oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin meherkaasi waxaana beeda kaga baraynaa inuu idin horseedo guur aad ku faraxdaan oo kheyr qaba aamin ayaan leenahay haddii dhambaalkanna ibraahino aan raaciyo waa dhambaal aad u dheer waxa uu naga soo gaaray ayeeyo sokorey maxamuud maxamed iyo adeer shariif cali mudey adeer daahir tifow mudey adeer hiraabe cali mudey adeer xasan cali mudey eedo gini tifow mudey iyo eedo jimcaaye tifow mudey eedo xaawo tifow mudey iyo eedo geediyo tifow mudey iyo eedo mako sabriye xasan iyo eedo khadro shuute mayre iyo eedo cashuuro cali mudde iyo eedo zaynab cali bashiir waa zaynab cali abshir iyo aboowe cabdirasaaq baa la yidhi shariif cali iyo aboowe zakariya shariif cali iyo cabdiqadar shariif cali yaxye shariif cali yacquub shariif cali xani shariif cali iyo sidoo kale muno shariif cali iyo naseexo cali xasan iyo ifraax shariif xasan waa ifraax shariif cali iyo zamsam shariif cali iyo salma shariif cali warqadu way dheerto way sii socotaa waxaa kaloo ku jira afnaan shariif cali iyo ismaaciil maxamed tifow iyo mustaf maxamed tifow iyo xasan kaafi maxamed tifow xawakiin maxamed tifow iyo maxamed deeq daahir tifow iyo maryan daahir tifow iyo maa'ido daahir tifow zaynab daahir tifow iyo zamsam daahir tifow iyo faadumo shire nuur iyo nasteexo shire nuur iyo maryan shire nuur iyo raaxo shire nuur iyo muno shire nuur daahir shire nuur waa dhammaan ilmo shire nuur yuusuf iyo yaxyana way ku jiraan iyo sidoo kale cabdiraxmaan waxaa kaloo dhambaalkan ku jira nafiso xasan maxamed iyo jimcaahi xasan maxamed iyo dhammaan ilmo xasan maxamed waxay kala yihiin hani iyo yaasir cabdishakuur iyo zakariya iyo yacquub oo dhammaantood ilmo xasan maxamed waxaa kaloo ku jira maxamed cabdixakiin bunka iyo cabaas hiraabe sabriye dhammaantood iyagoo isku duban asxaabtaas faraha badan leh aan soo akhriyey waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan aabe maxamed tifo muude iyo hooyo shariifo maxamed kuulow oo wiil ugu dhashay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa lyiri cabdiraxmaan waxaan lena cabdiraxmaan soo weyno oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamiin waa tahay dhinacii heesaha ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa waxaan idin soo qabanaynaa rio iyo codkii maxamed suleman
biyadii xalkaan kumaysto gurasho malaheer aniga rafaado ilayn raad gurasho malaheer aniga rafaaday hadduu reer guur idhaado walama kurane aniga rafaada rugtii walama kurane aniga rafaada hadduu roob shubo raxmaanku ramadka la raadsadaae hadduu roob shubo raxmaanku ramadka la raadsadaae hadduu roob shubo raxmaanku ramadka la raadsadaae raqasaydaad dhigatay qaartaad reebtay aniga rafaaday raqasaydaad dhigatay qaartaad reebtay aniga rafaaday runtii raaxada adduunyadu adayra ka sare ku saartay runtii raaxada adduunyada adayra ka dheer ka fuule runtii raaxada adduunyadu adayra ka sare ku saartay waa waa tahay riyo iyo codka fanaanka maxamed suleymaan tubey intaas haddaanu ku dhaafno dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray cabdulqaadir maxamed mursal samakaab abe asad axmed maxamed iyo mustafa asad axmed iyo nimco asad axmed iyo maxamed asad axmed iyo axmed daaha asad axmed iyo hooyo aamino maxamed iyo leyla axmed faarax iyo nuura axmed faarax iyo nimco axmed faarax iyo iimaan axmed faarax iyo jibriil axmed faarax iyo adeer faysal maxamed adeer najax faarax iyo adeer cabdulqaadir faarax iyo muxsin maxamuud ciise iyo cabdulcasiis maxamuud ciise iyo faadumo maxamuud ciise naciima maxamuud ciise iyo khaalid maxamuud ciise iyo cabdulaahi maxamuud ciise dhambaalka waa laga buuxa ibraahimna waa tahay laakiin aan wada akhriyo maxamed maxamuud ciise ayaa ku jira shiiriin maxamuud cali haysten wuu ku jira iyo sidoo kale hooyo farduus ubaxleh iyo dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed baa la yidhi ee gobolka colombos waxay tahaniyad iyo ducaba u dirayaan waxaa la yidhi geesiga soomaaliyeed cumar maxamed cali hayste iyo geenyada soomaaliyeed baa la yidhi iyana oo ah muna asad axmed oo toddobaadkii aanu soo dhaafnay arooskoodu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay wasiir khadiijo maxamed diiriye iyo xildhibaan cabdikariin maxamed diiriye iyo marwadiisa maamo ubax iyo cabdiqani sheekh maxamed iyo habaryar hodan maxamed abuukar casayr iyo cabdikariin cumar macalin iyo siciid xagaay afrax haka teganaba yidhahdeen iyo ilgaas dindawaaq iyo asxaab kale oo fara badan ayaa waxa ay tahaniyad gaarsiinayaan rufaaci cabdi xuseen iyo fallis juuji cali oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho gabadhaasina waxaa loo bixiyey aamina rufaaci cabdi ducaduna waa xaggeenna waxaan leenahay aamina allah ka dhiga tiisoo weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda manfacda anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo luul aadan xuseen iyo abshir axmed cusmaan xaaskiisa faa'iisa cabdulaahi cusmaan iyo carruurtooda muxyudiin axmed cusmaan xaaskiisa nasro maxamed mukhtaar iyo carruurtooda caasho axmed cusmaan seegeeda cabdirashiid macalin iyo carruurtooda ayaan axmed cusmaan seegeeda cumar sheekh iyo carruurtooda dhammaan reer cusmaan jeelle cabdinuur maxamed cabdi cabdiqani maxamed cabdi yaasmiin maxamed cabdi cabdifataax maxamed cabdi iyo maxamed xuseen tumeelo iyo sidoo kale sidow caraaye iyo doctor maxamed cali iyo ismaaciil cali cabdi taxta iyo maxamed sheekh xaadir iyo maxamed amiin nuur dhammaantood waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan jamaal axmed cismaan iyo canab maxamed cumar oo meherkoodu uu shalay ka dhacay magaalada muqdisho isku waara ay leeyihiin ubad khayr qabana kala hela wiilay caanan gabray caanan oo loogu duceeyey aamiin waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed cumar cusmaan iyo hooyo safiya cali abuukar iyo eedo faadumo cumar cusmaan ayuuyin xaliimo maxamed xurey faadumo cabdalla bakar xaawa cabdalla bakar iisha cabdalla bakar iyo waxay yidhahdeen abbaayo xaawo xuseen axmed iyo abbaayo cusmaan axmed habaryaro seynab cali abuukar odageeda iyo carruurtooda iyo suldaano cali abuukar xaajigeeda iyo carruurtooda iyo luul cali abuukar iyo abtiyaal xuseen cali abuukar xaaskiisa iyo carruurtooda nuur cali abuukar xaaskiisa iyo carruurtooda aadan cali abuukar xaaskiisa iyo carruurtooda abuukar cali abuukar ibraahim cali abuukar cusmaan cali abuukar xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cabdulaahi cali abuukar xaaskiisa iyo carruurtooda iyo shaatax maxamuud maalin xaaskiisa iyo carruurtooda iyo xuriya abuukar gacalseygeeda iyo wiilkeeda cabdisalaan maxamed cali iyo sacdiye maxamuud maaliseygeeda iyo carruurtooda iyo deeqo abuukar gacalseygeeda cabdulaahi maxamuud amiin iyo eedo xabiibo axmed turdho waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay taaniid kal iyo laaba ay gaarsiiyaan jamaal axmed cusmaan iyo canab maxamed cumar oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho ay ugu duceynayaan eebaahidan horseeda guur qeyr qaba ibraahimow dhambaal hadda soo dhacayna haddaan raaciyo waxaa diraya dadka kale ah hooyo nuuro cananuug iyo sidoo kale hooyo sahro cabdulqaadir iyo hooyo dheeman cali qambi iyo maxamed cali qambi iyo cabdiraxmaan cali qambi iyo cabdixakiin cali qambi iyo muna cali qambi iyo najiib cali qambi maryan abaadir axmed abaadir najax abaadir iyo nimco abaadir iyo jibriil abaadir iyo cabdiraxmaan abaadir iyo ugu dambayntii sumayo abaadira iyo weriye daa'uud cismaan alqasaal baa la yidhi iyo ugu dambayntii cali sheekh ismaaciil iyo faadime cabdi dheere dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan cabdisamed abaadir sheekh ismaaciil iyo marwadiisa baa la yidhi qaaliga ah zamzam saalax xasan oo wiilgu dhashay dalka maraykanka magaalada minneabolis ee gobolka minnesota wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi farxaan cabdi abaadir waxay leeyihiin ducada waa xaggiinna soo weynow ayaan leenahay oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u taraa aamiin waa tahay xaggii heesaha waxaan markana dhegaystayaashan u soo qabanaynaa heesta jamasho iyo codkii liile cabdulaahi
dambaalada mar kale haddaan jalleecnana iyo muna ibraahim cabdi iyo carruurteeda ayaa dhambaalkan diraya waxaa kaloo dhambaalka ku jira aabe isaaq cabdulaahi cumar iyo ayeeyo xaajiyo aamino saleebaan iyo habaryaaro ubax ismaaciil iyo abti cabdinaasir ismaaciil soola aabe cabdalah macalin cabdi iyo faadumo maxamuud saleebaan dhammaan reer maxamuud saleebaan dhammaan reer xasan saleebaan iyo sidoo kale dhammaan reer macalin cabdi iyo xaaji ruqiyo kuusow iyo odageeda iyo carruurteeda cismaan macalin ibraahim xaaji dahabow cabdi xasan iyo saygeeda iyo carruurtooda isaaq maxamed nuur daqare iyo xaaskiisa iyo carruurtooda waxay dhammaan tahaniyad u dirayaan farxad leh iyaga oo kala jooga tieglow maraykanka london muqdisho iyo ethoobiya waxay dhammaantood tahaniyad u dirayaan farax cabdixakiin cagaweyne iyo jalaaludiin cabdalla macalin oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxay leeyihiin guurkiina guur khayr leh gurigiinana ha gurinagi guulleh ha ka yeelo annagu maxaan leenahay aamiin aamiin ayaan leenahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray cabdiraxmaan yabro wehliye maxamed colaal xasan cabdicasiis xuseen cusmaan haaruun macruuf xasan xuseen barre aadan axmed cali sheekh zahre ciili nuur nuur xasan nuur zahre cabdi cabdikariin maxamuud zahre cabdi axmed cabdixakiim maxamuud sharwac cabdiqaadir maxamed samakaab jimi faria aniga adigana naga reebin bashiir abikar iyo maxamed cabdi xasan sandheere iyo maxamuud mascad falastiin axmed imaan iyo wariyaasha v o a waxaana ay jecel yihiin inay hambali kal iyo laaba ay gaarsiiyaan jamaal axmed cusmaan iyo canab maxamed cumar oo shalay meherkood uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin isku waaraa guur keyr qaba iyo owlaad keyr qabta ayaan eebeeda kaga baryaynaa aamiin aamiin ayaan sidoo kale leeyahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe xuseen maxamed caroole iyo hooyo xabiibo cabdikariin sheikh iyo shucayb xuseen maxamed iyo safiye xuseen maxamed iyo faadimo xuseen maxamed iyo dhammaan reer xuseen maxamed cabdisalaam siciid maxamed iyo cabdi mire maxamed iyo sahro cabdulle caroole iyo aamino sheekh daahir cabdulle iyo mawliid axmed xaashi iyo sayid cumar rooble caroole baa la yiri iyo sidoo kale xasan cabdulle caroole iyo cabdi cabdulle caroole iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale cabdifataax jaamac maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay tahaniyad aroos oo qaaliya u dirayaan baa layidhi oo ay la wadaagayaan walaalaha adduunka iska calmaday baa layidhi oo kale ah cabdi xuseen maxamed caroole iyo gacalisadiisa baa la yidhi aan ka dhicin aamina cabdi maxamuud ciyow arooskooda uu ka dhacay taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii aanu soo dhaafnay juun ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galgaduud ducada waa xaggiina baa layidhi v o a marka arooskaasi ka dhacay galgaduud maxaad ugu ducinaysaa ibraahimo waxaan leenahay arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo ee banaheda kala siiyo ubad kheyr qaba dhambaalkana waxaa wadajir noogu soo qoray aabe barre maxamuud yarow iyo hooyo sacdiyo cusmaan xaaji iyo fartuun barre maxamuud iyo cabdirasaaq barre maxamuud axmed barre maxamuud cabdiqaadir barre maxamuud canab barre maxamuud cabdinaasir barre maxamuud sakariya barre maxamuud sihaan barre maxamuud iyo cabdiraxmaan barre maxamuud iyo adeer salaad maxamuud yarow iyo jamaal axmed cusmaan jaale jahos iyo brofesor ibraahim qalinle iyo cabdicasiis cali gacal iyo axmed cabdulqaadir shariif iyo weriye cabdiraxmaan atoore dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan khadiijo axmed iyo waxay yidhahdeen maxamed barre maxamuud oo gabarh ugu dhalatay dalka sweden caasimadda stockholm heesta ugu dambaysa ee ibraahimow dhegaystayaashaan uga tegayno waa heesta halkudhegeedu yahay dheeho iyo codka fanaanka daa'uud xanfar iyada ayaanu ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan wadajir waxaa idinkugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono haddii aalid waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo
waagaag dhegaystayaal heestaasi dheeha iyo weliba fanaanka daawud xanfar waxay u gabagaba u tahay idaacaddaiyada galabnimo halkaasi wada jirayd kala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo cabdixakiim maxamed shirwac tan iyo intaynu idaacadda toddobada fiidnimo isugu iman doonana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
dgiisu gabkaada xaxaawaa ku dhacayaa ismigiiyu arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay isahadagaajinaya dgiisu gabkaada xaxaawaa ku dhacayaa
sacabkeena dabablaxanu moodaya dhawaaqiyo mushxaradooda